halkaad nagala socotaan waa voice of america sida aad warkaba ku maqlayseen golaha guurtida ee somalilan ayaa maanta muddo korreyn u sameeyey madaxweynaha iyo golaha wakiilada oo muddada xilkoodu ku ekaa bisha toddobaad ee sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka xisbiyada mucaaradka somalilan ayaa ka hor yimid go-aankan xisbiga wadani ayaa sheegay in go-aankani uu somalilan khilaaf siyaasadeed gelin doono halka xisbi hogaamiyaha xisbiga u cidna uu sheegay inay bisha juun ee sanadkan haddii go-aankaasi laga noqon waayo ay dowlad ku-meelgaarkaa samayn doonaan warbixintan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac xogayaha guud ee golaha cabdilaahi ibraahim habane oo isagu golaha u akhriyey qodobada ay u cuskadeen muddo kordhinta iyo weliba sababaha ay u dacal saareen ayaa sheegay in muddo kordhinta la sameeyey ay ka bilaami doonto siddeed iyo labaatanka bisha toddobaad ee sanadda labada kun iyo shan iyo tobanka islamarkaana ay ku dhammaan doonto toddobiyo labaatanka bisha afaraad ee sanadda labada kun iyo toddobiyo toban waxaa muddaxilaadkii madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha oo ku eg toddobiyo labaatanka bisha toddobaad laba kun iyo shan iyo toban lagu sameeyey kororhsiimo ka bilaabmaysa siddeed iyo labaatanka bisha toddobaad laba kun iyo shan iyo toban ilaa toddobiyo labaatanka bisha afraad laba kun iyo toddobiyo toban xisbiyada mucaaridka ah ee somalilan ayaa gebi ahaanba ka soo horjeestay kororhsiimadan ay golaha guurtidu sameeyeen guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirre oo v o eeda la hadlay ayaa go'aankan ku tilmaamay mid somalilan ka dhalin kara khilaaf siyaasadeed islamarkaana burburin doona hanaanka dimuqraadiyadda waa isle go'aankaasi somalilan wuxuu ka dhalin doonaa khilaaf siyaasadeed wuxuu ka dhalin doonaa inuu geliyo godoon caalamiya wuxuu ka dhalin doonaa inaynu weyno kalsoonida beesha caalamka wuxuu burburin doonaa hanaankii dimuqraadiga ahaynu ku dhaqmi jirnay wuxuu ka soo horjeedaa go-aankaasi rabitaanka shacbiga reer somaliland oo muujiyey golaha guurtida oo lagu yiqiin golo nabadeed oo khilaafka baabiiyana wuxuu calaamad u noqon doonaa in iyagu khilaafka markii ugu horreysay ay ka dhex abuuraan ummad midaysan xisbi ahaan go-aankaasi midaanu kasoo horjeedno weeye oo aanaan aqbali doonin waxaan si loo badbaadiyo somaliland waxaan is leeyahay xilku wuxuu saaran yahay hadda madaxweynaha in lagu noqdo go-aankii hore laysku waafaqsanaa beesha caalamkuna gacan buuxda ku siiso geesta kale xisbiga cadaaladda iyo daryeelkee u cid ayaa iyaguna dhinac ooga daadafeeyey muddo kordhintan guddoomiyaha xisbiga injineer faysal cali waraabe oo v o a u warramayay ayaa ku dooday in golaha guurtidu ay sharci darro ku fadhiyaan islamarkaana ay fashilantay xukuumaddu isagoo intaasi ku daray inay dhisi doonaan waxa ugu yeedhay dowlad shaqaysa hadduu maanta uu taa ay ku tallaabsana waxa caddaatay inaayna markaan dalka lahayn marka waxaanu doonaynaa waa inaynu madaxweyneha uga digayaa hadduu ku soo saari waayo dikrato waktigaa maanta aanu qabanay commisshonku shirbeeleed baa la isku yeerayaa shir qaran wuu diiday shirbeeleed baa isku yeerayaa way faylgarooween institutionistkii aan dhisnay tobanka sane shaqaynayey shantan sana maa sira dalka hayay ayay faylgaroobeen baarlamaanka wuu faylgaroobay wakiilada way faylgarowdeen guurtidii dowladdina way faylgarowday wax wada faylgarood u fadhiin mayno shirbeelaad baa la isku iman doonaa insha allahu tacaala dowlad baan u dhisi doonaa shaqaysa waxaad uga jeedaa dowlad shaqaysa madaxweynihii baa jooga dowladdii baa talinaysa maxamed tobanka lix iyo labaatanka juun madaxweynuhu ma joogiyo umana umana footeynaya niman aan iyagu constitution ahayn oon jirin uma ma uma kordhin karaan lix iyo labaatanka alternative dowlad gaaran sameynaa hadduu ka gaari waayo maanta waa warning hadduu haddii uu ka gaari waayo uu dikrito soo saari waayo oo odayaasha waxooda raaco bilaahi oo tallaahi oo bilah wana ku dhaartee aanan sugayna dawlad baan samayna xisbulxaakimka somalilan ee kulmiye ayaa iyagu dhinacooga soo dhoweeyey muddo kordhintan xogayaha guud ee xisbiga xasan siciid yuusuf ayaa sheegay inay ixtiraamayaan islamarkaana soo dhoweynayaan go-aankan guurtidu ay soo saareen annagu markii hore waan waan baan wadnay xusbi saddex xusbi fadhiya yeeshee muddo laba maalmood ay wada hadlayeen waxaanu waanwaanta annagu inaan isu soo dhaweyno oo aan wax rabjado dhicin go'aamada aanu xusbi ahaan gaadhin saddex xusbi wada gaadhaanna waxaan doonaynay inaanu guurta u gudbino taladayada guurtiduna si ay deedna arrintaa u aqbisho hase yeeshee go-aankii wada tashkii waxaa nagaga baxay iyo go-aankii la wada gaadhay xusbiga wadani sidaa daraaddeed mar hadduu xusbiga wadani kaga baxay annaguna wixii ay golaha guurtida waajibaadkooda ka gutaan waanu soo dhaweyna waan ixtiraamayna waa hay-addii shaqada ku lahayd laakiin xogaya markaynu dib u milicsanno muddo kordhintoo kale xisbiulxaakimka somalilan kulmiya muddo badaan buu ka dagaalamayey hore sharci dar lagu tilmaami jiray golaha guurtidu inay xaaraan sameeyeen buu ku tilmaami jiray marka muddo kordhin la sameeyo hadda maxaa isbedelay mashruucdii baa isbedeshay mise fikirkii baa isbedelay maya infact marka layahay axsaab mucaarada de waa laga yaabaa in aragtidaasu ay ay lagu kala duwan yahay situationka ama xaaladaha aan berigaa horen mucaaradka ahayn kaga soo horjeeday iyo situationka maanta lagu jiraa waa kala laba sooma garan arrintaa beriga hore waxayd mid gaar ahoo aan run ahaantii dee aanaan golaha guurta diidanayn laakiin tala iyo idhi aan ku- aan ka soo jeedin jirnay sida ay tahay laakiin maanta oo aanu xusbi xaakamka nahay marnaba wixii markii hore nala xumaa maanta nalama wanaagsanaa go-aankan oo ahaa mid maalmahanba si weyna loogu dhegtaagayay ayaa ka dambeeyey markii guddida doorashooyinka somalilan ay bishii afraad si rasmiya u shaaciyeen inaanay suurtagal ahayn in doorashooyinku ay ku qabsoomaan wakhtigoodii waxaana muddooyinkanba socday shirar ku aadan waxaa laga yeelayo iyadoo lagu kala aragti duwanaa muddada la kordhinayo waxaana go-aankan maanta u codeeyey labiyo toddobaatan mudane oo ka mid ah toddobaatan iyo toddoba mudane oo ku sugnaa fadhiga golaha uu yeeshay iyadoo warbaahintuina ay dabadjoog ka ahayd madasha xilligii ay codayntu dhacaysay cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa dhinaca kalena magaalooyinka hargeysa berbera iyo burco waxaa ka dhacay dibadbaxyo ay dhigeen taageerayaasha xisbiga wadani loogana soo horjeedo go-aanka muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha somalilan iyo xukuumaddiisa ciidamada booliska ayaa maanta xidhay xafiiska xisbiga wadani ee magaalada hargeysa waxaanay xabsiga u taxaabeen lixdan qof oo ay ku jiraan qaar ka mida mas-uuliyiinta xisbiga wadani haddaba wariyaha v o a ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa xar- xadhigga mas-uuliyiintan iyo xarunta xisbigaaba ka waraystay guddoomiyaha xisbiga wadani ahna guddoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waxaana ugu horreyn weydiiyey tirada dadka la xidhxidhay xis- ee xisbigaas ka tirsan ilaa xalayta waxaa socday mas-uuliyiintii xisbiga ugu sarraysay in qaar guryahooda loogu dhaco qaarna maanta saaka markii goobihii ay yimaadeen laga qabqabtay Eh, mas-uuliyiin badan baa la xidhay intaan ogahay labaatan baa lay sheegay inta lay sugay qaar kaloo aanan ogeyno waa laga yaabaa inay jiraan waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ugu sarsarraysay hogaanka ku jira eh, cali cilmi geelle oo ahaan jiray wasiir somaliland xilal badanna ka soo qabtay waxaa ka mid ahaa eh, xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga ma gobolka muradjeex iyo iyo yumba ku kooban yihiin mise guud ahaan dalka waa gobolka maroodijeexa qaarna guryahooda loogu dhaco laga soo qabtay qaarna laga qabtay goobihii ay joogeen iyagoo si nabada u jooga gobolka saaxil ilaa toban uu ku jiro guddoomiyihii gobolka eh, iyo saraakiil sarsare oo dhalinyaro iyo dumarba ku jiraanba iyagana la xidxiday ee guddoomiye waxaan ognahay oo saaka aanu arkanay in la xidhay xaruntii xisbiga oo ciidan la duldhigay islamarkaana ciidamo badan la dhigay jidadka magaalada hargeysa idinka sidee idinku muuqataa hayaan darra xaruntii xisbiga oo guddoomiye ku-xigeenkii iyo mas-uuliyiintii kala joogaan in ciidan booliiska oo oo gawadhi gaashaaman wata ilaa sideed baabuur ay amar ku siiyeen bilkhasabna kaga soo saareen xafiisyadii ay fadhiyeen dadkiina dibadda usoo saareen oo ciidamadu la wareegeen Eh, weli may dhicin somalilan xisbi qaran oo inta booliis qabsadooygaa ka soo baxa waa markii ugu horreysay ee taariikhda waxaan filayaa inay taariikh xun uga tegi doonaan xukuumadda hadda joogta somalilan wax dembiya kama socon wax dhibaato kama socon mas-uuliyiinta xafiisyadooday fadhiyeen bilkhasab baa lagaga soo saaray waa la xidxidhay saxaafadii kamaradii waa laga qaaday Eh, berberena macawaashmaankii waa la xidhay inta xafiiskii lasoo xidhay Een, xukuumaddu waxay ku doodaysaa inaan dadku u carbisnayn inay mudaharaadyo salmiye dhigaan markastoo siyaasiyiintiina ama mucaaradku yidhaahdaan halisu soo baxana inay ka dhalan karto dhimasho iyo khasaare idinku taa qorshaha ma ku darsateen markay mudaharaadka ku baaqayseen habar kaga hortagno waxaan ku nidhi goobo mucayan oo keliya la isugu imanaya magaalada lasoo dhex mari maayo meelaha ganacsiga la iman maayo meelaha bulshada ku badantahay la iman maayo marka waxaan ku talagalnay inaanu nabadgeliyo uu dareenkooda inay ku muujiyaan shucuurtooda Eh, laakiin waxaan qabaa dantii laga lahaa oo ahaa shacbigu inay muujiyaan diidmadooda way muujiyeen kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo uu magaalada hargeysa ugu warramayey wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed waran cadde ayaa sheegay inay gacan bir ah uga hortegayaan cid walba oo doonaysa inay khalkhal geliso somalilan wariyaha v o eda hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa ka waraystay wasiirka xadhigga mas-uuliyiinta xisbiga wadani iyo sababta is-hortaaga isu soo baxan oo oo ka waraystay weri- wasiirka waran cadde wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sababta ay isku hortaageen isu soo baxa mudaharaadka way soo codsadeen laakiin eh, waxaanu filaynay mudaharaadkaas inuu yahay mur- mudaharaad dagaraysan oo loogu talagalay dadka in khalkhal lagu geliyo Eh, waxaa la socotaan iminka durbaba waxaa soo baxaya baaqiyo kale oo fara badan oo ka baxaya eh, eh, eh, ummad kale oo sheeganaysa inay somaliland ka tirsan yihiin laakiin eh, aad rediyoda iyo ka maqliseen iyo muxuu ahaye eh, idaacadaha oo isu sanqaraya maqliseen marka aniga waxaan u qabaa inay tahay blot loogu talagalay dalkan somaliland hase yeeshee waxaanu kaga hortegaynaa si xoog la gacan birna waanu ku qabanaynaa cid alle ciddii aanu ku aragno daragje kasta ha lahaato ee doonaysa inay khalkhal ama mudaharaado dhagaraysan ka dhigto dalka kan gacan bira baanu ku qabanaynaa sharcigana la horgeelaya haddii alla yidhahdo waxaa jira mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani sida mas-uuliyiinta xisbigaasi ay sheegeen oo ay dowladdu xidhay arrintaasi ka waran anagu xisbi wadana cid maana xidhan laakiin wixii rabshaday walaa waa la xidhayaa nin kastaba lagu dareemo inuu rabshad wado waa la xidhaya ama xisbi haadaa amayu ahaane ma jiraan dad laakiin xisbiga ka tirsan oo xidhan anigu wax xisbi ka tirsan maana laakiin dad lagu sheegay inay budayaal yihiin oo eh, mashaakil wado la xidhay baa lai sheegay waxa ugu weyn oo cuskanasaan inaad hor joogsataan mudaharaadkaas muxuu yahay waxa weeye dalku inuu nabad ahaado oo aan ummadda iyo eh, shacabka reer soomaaliya aan la khalkhalin Eh, waa ogtihiinoo dadkeenu waa eh, runtii dad aad iyo aad u qiimo badan weeye iyagaa isku tashaday iyagaa isku nool Eh, markaa in eh, nabadda ay haystaan cid ka qashqashto ma ogolin walaa hadday tahay u n walaa hadday tahay international community walaa hadday tahay cumalo dabadda ka hadlaya walaa hadday tahay qaar gudaha jooga waanu waxaan ku qabananaa gacan bira dalkanu inuu nabad ahaado sidaa ummaddeeda u goosatay tirada guud ee lala xidhiidhanaya mudaharaadkan ee loo xidhxidhay ama xisbiha ka tirsanaadan ama yaana ka tirsanaan waa imisa Eh, ma badna runtii eh, dadka muxuu ahaye fidmadaas sameeye waa dad aad u yar dadkeenu waa dad aad u wanaagsan Eh, waxaan intaas kaga turjumaysaa inaan dadku waxaan dad doonaya aan ahayn marka wasiir in xoog loo isticmaalo ciidan la duldhigo oo xoog lagu joojiyo ma kula tahay inay xalka noqonayso Eh, wallahi anagu wax meel isugu yimid bamaan naha arag Eh, markaa sidaa awgeed wixii dee falqala la soo wada meel kastaa joogay waanu sortaageena haddii layda
kaasi waxau ahaa wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed waran cadde wuxuu waramayey wariyahayaga barkhad maxamuud kaari